wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay tobabar muhiima oo diradda lagu saaraya ilaalinta xuquuqda maxaabiista tobabarka ay kasoo qayb galeen shaqaalaha xabsiyada saraakiisha laamaha amniga iyo xubno ka tirsan hay-adaha garsoorka ayaa ujeedkiisu ahaa koruqaadista iyo wacyiga iyo aqoonta la xiriirta ilaalinta xuquuqda aadanaha ee dadka ku xiran xabsiyada ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda arrimaha cadaaladda iyo dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo si rasmi u daahfuro tababarka ayaa ka hadla ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay tababarka ujeedada kulankan waa la sheegay hadda sargaalkii kaala iyo agaasimaha wasaaradda ayaa sheegay waxa weeye u adeegidda xawo maxaabiista iyo xaquuqul insaanka in la ilaaliyo oo loo qareebo sidaas uu kusaabsan yaha baran doontaan ayaamaha soo socda marka waxaa la rabaa horta waa inaad dhawaataan marka koowaad maxaabiista loo qareemayo oo xiran ma ahan dad la nacay oo la xirxiray oo la addoonsanayo maaha waa dadkeennii dad ka mida oo dawa dhaabayo waxaa marka muhiima inta ay meesha ku xiran yihiin in loo qareemo wax la baro oo iyagoo ka duwan sidii ay awal ahaayeen haddii lagu soo xoreeyo inay wax dileen haddii lagu soo xoreeyo inay wax habeen iyagoo ka duwan oo wax bartay oo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda si fiican loo dhisay oo berri markii ay ku dhex noqdaan bulshada laga yaabo inay noqdaan hogaamiyaal iyo wax soo bartay farsamo yaqaana ah waxaa la rabaa inay ka soo baxaan xabsiga ma doonayno markay xabsiga ka soo baxayaan iyagoo waxba iska bedelin oo sidoodii hore oo kale ah in maanaha ay ku soo noqdaan bulshada dadka la rabo inay bedelaan oo maskaxdooda bedelaan oo waxa ay garanayaan bedelaan oo xusuustooda kor u qaadaan waa dadkiinaan meesha fadhiya iyo kuwo kale oo hadda insha allah tababara kala siin doono waxaa la rabaa marka inaad u istaagtaan tababarkan oo socon doono muddo saddex maalin ah ayaa ujeedada ugu weyn laga leeyahay ay tahay sidii loo bari lahaa saraakiisha laamaha amniga ilaalinta xuquuqda maxaabiista